barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washingtonland afka soomaaliga ee idaacadda v o eda ood si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axad waana afarta bisha march sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid a barnaamijkii hal abuurka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti noogu yahay abwaanka cabdulaahi xasan geney raggu sowki guban jiray hubka sowki guran jiray gabadh oyda sowki geerida ka xigi jiray dhaqankayga muugoy milgihii ma gabax yidhi ma gollabay hannaankii ma gabowda sharaftii haddii dumar guhaadi iyo guulguula lagu falo raggu sowki gowsaha bishimaha ku goyn jiray gaban oyda sowtii laysugu gardhigan jiray boqol geele iyo qori iyo geenya shaaximan golo laysku siin jiray sidoo kale dhegaystayaal waxaa barnaamijka intaaan ku guda jirno aan ka marhnaan doonin dhinacii kaalmaha heesaha heesaahaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah na siiyay mar nuuraay nalka maanka daaraay dad wadnaha ku taloo lagu qabay dhexdiisa siibaan kugu nuguro waad igu dhex nooshahay
sidoo kale xubintii ciyaaraha ayaa ayana meesha ka marna inood maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay sabtidii shalay ahayd inuu saari doono canshuuraad baabuurta midooda yurub dalalkooda laga soo dhoofiyo oo maraykanka kasoo dega haddii ay isku dayaan inay ka aargutaan qorshihii madaxweyne donald trump uu ku doonayay inuu canshuurta kusoo rogo birta iyo aluminiyamka dalkan soo gala ee dalalkaasi ka imaada qaarkood shalay subaxnimadii ayaa bartiisa twitterka madaxweyne donald trump waxa uu ku sheegay in ganacsi lacagta sanadlaha gelaysa ay tahay ugu yaraan siddeed boqol oo milyan ay tahay ganacsi aan dheelitirnayn kaasi oo uu ku sheegay in uu yahay mid ku fadhiya siyaasado aanan u wanaagsanayn maraykanka wuxuuna ka diga haddii midowda yurub ay isku dayaan inay iyaguna kordhiyaan inay ka hadlaan cashuur kordhinta madaxweynaha uu sameeyey in ay dhinaca kaleeto uu kaga aargoosan doono sida uu yiri baabuurta dalkan maraykanka ay soo geliyaan
goobaha codbixinta ayaa la furay dalka talyaaniga si ay goobahaasi dadka codbixinaya ay ugu dareeraan doorashada guud ee baarlamaanka ee dalkaasi ka qabsoomaysa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi talyaaniga silvio berlusconi ayaa maalintii shalay si la yaab leh shaashadaha mar kale uga soo muuqday siyaasiyiinta ayaa sabtidii iyagana laga mamnuucay inay ololeeyaan hase yeeshee berlusconi ayaa booqday sanzerefo jabel oo ah goob madxafa halkaasoo ay isugu yimaadeen warbaahinta iyo weliba taageerayaashiisu siddeetan iyo kow jirkan ayaa warbaahinta u sheegay inuu dalxiis ahaan u booqday goobtaasi markii la weydiiyey berlusconi oo waddankaasi isagoo ra-iisul wasaare ah amaba ra-iisul wasaare ka soo noqday muddo afar jeer ah ayaa la tilmaamay inaanu doorashadan maalinta axadda ee maanta dhacaysa aanu u ordi karin amaba aanu tartami karin sababo la xidhiidha cashuur dhinaca musuq maasuqa oo lagu soo oogay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii
duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa v o a washington iyo barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xubintii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasto xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan isla barnaamijkan waxaa toddobaadkan magaalada jabuuti noogu soo diyaarisay wariyaha v o e da sagal siciid faarax
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jabuuti waxaana idinla socodsiin doonta barnaamijka anigoo ah sagal siciid faarax toddobaadkan waxa aynu kaga hadlaynaa barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka dhallinyarada abwaanada ah ee ay qoyskoodu yihiin hal abuur iyaguna noqday ma waxa ay ka raaceen waalidkood mise iyaga ayaa iska jeclaystay waxaana barnaamijka igala qayb qaadanaya cabdulaahi xasan ganay oo ah abwaan islamarkaana uu dhalay abwaan xasan ganay muxuu haayey waa runtaa aabahay waa dee abwaan weyn oo soomaaliyadoo la wada yaqaano xasan ganay laakiin uma malaynayo in muxuu haayey suugaanta aan qof abwaan dhalay oo keliya uu tirin karee waxaan u malaynayaa inay tahay hiddo soomaaliyeed oo qof kastoo soomaali ah inay tahay hibo iyo hal abuur ku jira oo ilaahay siiyey soomaalida ku manaystay muxuuayo de waxaaba loo yaqaanaa markii gumaystuhu uu soo galay wadankeena wuxuu u bixiyey dhulkii gabayaaga markaa laakiin sidan ay dadku qaarna u noqdaan hal abuur qaarna ayna u noqon waxaa laga yaabaa qofba siduu u jecelyahay siduu u dabagalay siduu u akhristo markaa haddii aabbaha uu waxtiriyo ama hooyada ay buraanburto ama awowgaa uu gabiyo dabcan waxaad uga dhowdahay dadkii kale waxaa laga yaabaa adoo yar inaad gabayadaa dhegeysatay oo jacaylka iyo halkaa kaa galo markaa kolley dee dhaxalkaa soomaalida gabayga iyo sugaanta ay uleeyihiin uunbaa ana wax iga soo gaadhay tan kale dee inu aabo iyo aabihii iyo walaalihii oo dhan iyo xitaa xagga hooyaday aabaheed iyo abtiyaashay ay dhammaan yihiin dad sugaanta de wax ka yidhaahda taasina way jirtaa
markii aad istiri alleleh waxbaad samayn karaysaa wixii kuugu horreeyay aada samayso ama marxaladdii kugu dhalisay maxay ahayd
waa su-aale aada u wanaagsan runtii intaan caqligaysteen garaadaystayba waan garan karayay in aan sugaanta waan jeclaa horta waan akhrisan jiray ha intaan garaadaystayna waan odhan karayay inaan inaan wax tiriyo waan garan karayay haba yaraate ama ha koobnaatabe laakiin runtii maan jeclayn in aan inaan tiriyo waxaanse bilaabay inaan suugaan tiriyo oo aan dadkana la wadaago markaan ogaaday qiimaha ay suugaantu leedahay runtii inta badan dadku waxay u qaataan suugaantu inay tahay wax madadaalo ah ama maaweelo ah oo aan macdan badan sii lahayn laakiin markaa si qoto dheer loo eego suugaantu way ka ballaaranta inay ka baaxad weyn tahay intaas ummad kastoo ilaahay abuuray waxay leedahay dee xikmad waxay leedahay farsamooyin iyo tabo ay kula macaamilaan deegaanka ay ku nool yihiin waxay leedahay cilmi iyo aqoon ay ka bartaan waayaha iyo deegaanka ay ku sugan yihiin waxaasoo dhan iyo cilmiga iyo aqoonta iyo taariikhda iyo xadaaradda ummaduhu waxay ku kaydiyaan waa afka ereyga ayaa ah weelka qaada cilmiga iyo waaye aragnimada iyo taariikhda ereygaasaa qolana qortaa oo ay buugaagta iyo de librariyada laga helaa dadka ano afkooda qornayn sida inaga oo kale na ay si kale u kaydiyaan markaa soomaalidu waxay wax ku kaydsan jirtay taariikhdooda iyo dhaqankooda iyo cilmigooda iyo xadaaradooda iyo masalooyinka ka jawaaba baahidooda waxay ku ridan jirtay suugaanta markaan ogaaday qiimaha inay suugaantu leedahay ayaan ayaan bilaabay waxaa kaloo jirta muxuu aye ummad marka lagu leeyahay waxay ummad ku tahay waa afka waxaa laba ummadood kala duwaya ee ummadna lagu leeyahy waa soomaali waa canfar waa oromo iyagoo isku wada kalar ah isku wada diin ah isku wada dhaqan ah isku deegaan ah oo isku dal ah waxay ku kala duwan yihiin waa afka marka ummadnimadu waxa weeyaan waa qobtalkii amaba muxuu haye waa darmadii ummadnimada u tolnayd ee ummadda ka dhigaysay afku weeyaan afka sidaas ah waxa ilaaliya ee halkiisa ugu sarreysa ah ee dhaqa ee eraya cusub kusoo dara ee kor u qaada ee meeqaan fiican gaadhsiiya waa suugaanta marka waxa ay ummadnimada dhan ku tiirsan tahay inay qiimaha leeda markaan ogaaday baan runtii jeclaaday in aan muxuu haye inaan inaan dee sugaan wax ku cabiro iyo dee dareen aad dareemayso markaan cabdilaahi keliya ahay hadalkaygu wuxuu gaadhaa intaan isnaqaano markaan se hal abuurahon suugaan wax ku sheegayo maalin baan la wada hadli karaa qofka jabuuti jooga ka maqdisho jooga ka gaariso jooga ka jigjiga jooga ka hargeysa jooga ka burco jooga iyo ka basooso jooga halkaana waxay kaa siinaysaa muxuu ahaye dee awoodda aad fariintaadi dadka ku gaadhsiinayso markaa waa markaan arrimahaas o dhan ogaaday ayaan jeclaado suugaantii dib u bilaabay marka dadka qaar markay wax wax alifayaan ama wax qorayaan oo kale waxaa jirta siyaabo kala duwan ay u sameeyaan Een, qof waxaa jirta inuu qalin iyo buuq qaato uu qoro uu ka fekero oo sawirku arkay ama qiso dhacday ama wax uu dariiqa ku arkay inuu ka sameeyo qofna waxaa jira inay iskaga soo maaxato Een, waxyaabo malaha uu arkay oo kale inay maskaxdiisa kusoo dhacdo marka adiga qaabkeed u diyaarsaa markaad wax diyaarinayso Een, runtii een, uma malaynayo warta dee sugaantu waxyi maaha oo dadka kusoo dego sidii dee qur-aanka rususha iyo diimaha loogu keeni jiray rususha wax waxdiyo samada kasoo dega maaha waxa weeyaanun qofku qof walba waxuu dareemaa waxaad ku nooshahay wadan dad baad la dhaqantaa qof baad tahay waxbaad ka dareemaysaa markaa qofkan hal abuurkii wuxuu haystaa un awood uu dareenkiisa dadka oo dhan ku maqashiiyo markaa way jirtaa in marmar adoon u fikirinbaba ay in yari kugu soo dhaco dareenkaa dareentay iyo hadalkaad ka odhan lahayd un uu sugaan noqdo laakiin inta badan markaad waxaad bulshada la wadaagaysa tirinaysa ama ga- gabay dheer ama maanse dheer aad tirinayso Een, waa inaad dee ka fikirtaa waa inaad dhinacyo badan oo ka eegtaa waa inaad eegtaa wax erey wada qancin kara dad kala mush- deegaan ah dad kala een, muxuu ahaye dowlad ah dad kala xaalad ah dad kala dareen ah dad kala hanti ah wax ayna qoonsanayn oo een, muxuu ahaye haddana u wada hadlaya isagoo badhna la hadlaya badhna ka hadlaya haddana si wax ugu wada sheegaya waa inaad waa inaad samaysaa qof bili aadanaad tahay een, muxuu ahaye bili aadankuna way qaldamaan Een, s- ma aha qofka gabiyaa inuu dadka caqli badan yaho dee wuu qaldami karaa ama wuu saxsami karaa Ma- laakiin waa inaad foojignaan badanna meesha kusoo dartaayo ah waxaan kaa baxaya inay dee waxaad aada iskaga hubisay oo in muxuu ahaye ayna ceeb badan kaaga soo noqon ay ahaataa marka waxyaalahaas o dhan markaad eegeyso waxaad ku khasbantay inaad u fadhiisato qorto kadib dib u eegto in haddaad rabto dad kuu dhadhow tidhaahdo in ila eega si aad in maxay adoo ishii iyo biriiqii o dhan ka guray oo wax qurux badan sameeyey aad dadka ula wadaagto maasooyinka aad tiriso Een, waxaa kamid ah maasada la yidhaahdo garasho Een, taa maxaad ula jeeda Een, waa runtaa een, maansadaasi way jirtaa Een, maansadaasi waxay ku saabsan tahay inta badanna aan isdhaha sugaanteeda kaga hadal Een, muxuu ahaaye sidii bulshada loo toosin lahaa Een, waxaa jira een, markaan dhinacyo badan ka egay fikir aan aaminsanahay oo ah in wax kasta oo dadka soomaalida ah deegaankay doonaan ha joogaan dowladdii doontana ha sheegtaan Een, dadka soomaalida ah dhibaatooyin badan iyo mushkilado badan oo haysta iyo qalloocyo badan oo ku jira halkay ka qalloocsameen ilaa la tago inayna sixidoodu adkaanayso Een, ummaddu si aad waxaa la yidhi meeshaad u socoto aad u tegi karto waa inaad taqaanaa halkaad ka timid iyo halkaaad joogto markaasaad dhaqaaqi kartaa iyo tegi kartaa halkaad ku socotay Een, waxaan u arkaa in ummad baynu hayn intii aanu wadankan een, dee reer yurub oo dad uu adduunka gumaysanayay intayna inoo iman waynu noolayn waynu dhaqnayn een, taagtay doono aynu lahaane laakiin waxaynu ahayn ummad dhibaato kastoy leedahay xalkeeda taqaana ummad waxaynu ahayn baahi kastoy leedahay waxay ku daboolayeen haysta iyagu haddaynu guri lahayn inagaa dhisan jirnay haddaynu qalab wax lagu samaysta lahayd inagaa soo saaran jirnay haddaynu hogaan dooranayno nidaam aynu fahansano aynu naqaano aynu qofkiisa loo diran kara iyo kiisa aan loo diran karin la yaqaano ayaynu lahayn Een, markaa markii adduunku isbedel ka dhacee dowlad kastoo la yidhi waa in la dowlada la samaystaa ee gumaysiina naga tegey wuxuu yidhi nidaamkan iyo sidan loo noolaanayo u noolaada sidaas waxay noqotay ciddii isaga aftaqaanay un inay samaysato wixeenii oo dhanna laga soo guuro maanta dad eegto wax allaaliya waxaynu ku nool nahay meel kale inooga yimaadaan Een, nidaamka aynu ku dhaqanaana waxaa laga yaabaa in inta madaxda uun hadday ugu yar tahay ay fahamsan tahay laakiin dadka majority-ga la maamulaya ayna nidaamka iyo qaabka laysku dooranayo iyo qaabka wax loo sameynayo iyo siyaasaddu waxay tahay iyo dowladnimada ayna wax badanba ka fahamsanayn tan aynu wada qaadanayna dadkeenni maynu wada barin mana kacdo ilaa aynu inagu intii dee nolosheenna waafaqsanayd aynu ku dabaqno aynu ku darno Een, muxuu ahaye een, dee ma hagaagto marka waxay ka hadlaysay un in taariikhda dib loogu noqdo markaynu isku filnayn sidaynu u noolayn imikoy dhibaatooyin jiraana sidaynu u noolayn la eego kadib wixii inagoo aynu lahayn uu samaysan jirnay baa een, xal u noqon jiray dhibaatadeenna in dib loogu noqdo oo een, muxuu ahaye dib loo baadho dib loo eego si ay inoo saxaan oo aynu inoo noqoto muraadeen isku daawano Een, marka ereyadii waxmaad ka xasuusta ha maansadu waxay ku bilaabantaa danta guud kamaan hadhin baaqiina maan gabin guubaabadii iyo guntadaydii maandayn dadku garabsigayga iyo gacalkayga weeyo gam imaayo jeeraan guryasama ku beego anigoo ka guuro godka seexda mooye intan geeri moogahay gabay loogu hiishiyo waleemaase kuma gabo walee guulahooda iyo galladooda mooye galab qudha dhibtooda iyo gaf waxyeelo kuma rido qof damiirku gubaya goldolooladiis iyo ummaddiisa gaasiran kama gaabsan karaye intan dunida guud aal gorofkayga caydhaaw inuu goror ku soo dhaco walle waan gelgilayaa xaqa gudashadiisana kama gaabsan karayee walle waa u go-ayaa fikirkayga gaaxdiyo goldashada kaskaygana nin xiskiisu guran yahay ma gumaysan karayee siday goorba ila tahay walle waa gudbinaya dadma wada gudboono kuwa guunyo haysto guuluhu nimceeyiyo waa guuto madhan oo gaajadu dilaysee maxastayda goolmoon gurmad baan u taraya iska daa garoowi iyo gobollada shabeelle iyo xamar goonyaheede ilaa maaga boon iyo gaaniya mosambiik saxar gaadha ma ogoli guud ahaanba aadmiga garashiya itaalkay go-e waa u taraya geedow sideedana suugaantu guush iyo gurgur iyo walaaq iyo iska gola kafuul iyo iga gee un maahee geeraarku waa shay ummad lagu gardaadsho oo lagu haba garaadkoo guul baan ku haybshaa lagu haba garaadkoo guul baan ku haybshaa tala markay gurracantee geesaasku yeedhee galowga iyo fiintiyo guumaystu taahdee garbo lagu jabaayo iyo dantugabiyo fuushaan annagabayga foosha hadba geestay joogtaan gergarkayga haysta ragga dayaxa gaadhaan waxa iga gadaal dhigay go-e aan la ooya afartaa gufaaciya dabayl gawda haysiiyo gudgudaha darooriyo ma u guuxay sida roob gocomaalo aari iyo sida bahal ma geylamay gumucaan cabaystiiyo gantaalaha ridada dheer goobtaan la beegsaday ma u laba gacmoodiyey misna gees kaleeta iyo geedi kale ma soo raray godka aan ilduufniyo gur halkaan ka leenahay bal aan baadi goobe dadka galabta noolow meeda guurtideenii garta eexa loo noqo goonigooni loo foqo iyo nacay gadaafado haddii duu la gaasiro ama geel la kala dhaco si uun daana loo galo xaqa kala gorfayn jiray garta toosu niqi jiray een guudka dhayi jirin balse boogta guunkaa gudaheeda day jiray maya garabsigayga iyo garhwadeennadaydii gowskoodu xaaraan aan u goosan jirine sharaftooda guudka iyo u sugnayd garbaha ee erey geedka laga yidhi geel dhaafsan jiray dhalay meeda garashadaydii guunka iyo xidaarkii guga soo socdeen iman roobgeeda saariyo inuu soo gudgudo wado iyo inuu gudhnaan karo cirka godad ku yaaliya dabaylaha ka garan jiray mee geesigaygii gaarida cisayn jiray gaf hadduu ku dhaca dumar ama inan la gaasiro raggu sawki guban jiray hubka sawki guran jiray gabadh oyda sawki geerida ka xigi jiray dhaqankayga muu go-ay milgihii ma gabax yidhi ma golobay hanaankii ma gabowda sharaftii haddii dumar guhaada iyo guulguula lagu falo raggu sawki gowsaha bishimaha ku goyn jiray gaban oyda sawtii laysugu gardhigan jiray boqol geela iyo qori iyo geenya shaaximan golo laysku siin jiray dadka galabta noolow meeda gudashadeenii gobahaanshaheenii guyandhaqashadeenii gaawatolashadeenii gudin iyo hangoolka iyo guridhisashadeenii su-aalahan gardhigadka ah waxaan uga gol leeyahay marka dhaqanka doondhaco gaadiidka nolosha iyo gurgurshaagu kaa lumo geedi socodka raacdada garashada hagaysa iyo aragtida garjiidka ah marka boqol kun oo goor nabarada ku gaadhiyo guntimuhu ka culusyiin danta kaagaya xamaran gadda lagu furaa waa garabsiga aqoontiyo adoo maalgashada jiil oo beerta geesiga iyo gaari lagu kaco waxaan uga gol leeyahay garashadii awowgaa go-e soo daraasee gabayada tilmaan raac geeraaradeeni iyo guurowga noole inaad samaha gaadhaan hanka lagama gooye ee gudcurkaa arlada jira galacda iyo hilaac iyo noqon nuur gumaynla waxaan uga gol leeyahay gaadhgaadh xor noqoshada ha ku goohin cabashada ha iskaluubin baqashada garbaduubka ha isxidhin ha ka gaabsan barashada gadgadoon ligligashada ha ka baqan gelgilashada lagal faraha tabashada garka iyo hogaankiiyo garhka qaba adduunyada goldolooladeeda iyo xal u goob dhibaatada maskaxdaada guulguul guji oo waxweydii rorog xaajo guda weyn bal xujee goraadkoo ka umulay waxgarashada balgorfee amuuraha waayaha galaabixi toyushada ku geesaas socotada gudbaysiiye la gardhiga ayaamaha goco maalmo kaa tegay dib u eegaf kaa dhacay sixidiisa goobyaal gudabaadh dalkaagoo gobol gobol u faallee gododkiisa faadhfaadh gunya baaru daymood gaawaha u qaadqaad gabna maahe soo godol geedaha baxaayo iyo badda gawda haysiiye gebiyada tilmaan raac cirka fadadka guuxiye guguciyo hilaaciyo nin lagigay laxaajood geela iyo adhig iyo looda geeska weynliyo baldhegaysa guunyada abaar gaagma reebtaa ka garooca raadraac wax ka gunud dhibaatada shalay maanta kaga gudub isugeysankoodana barri gogoldhigeediiyo ku gardaadi saakuun gaajadiiyo baaxida ka dhex baadhgasiinka iyo gadda soorta loo helo gabayooxa dhaxanta iyo gabadanada jiilaal busto iyo goweydi hana guuri saanli qorshe la-iiha geediyin hana raacin guuxi iyo gurxanka iyo sheekada kulamaanka aan gelin hana goosan xadhig iyo gobta xeerka lagu yahay qof kastaaba geestii inuu soo gufayn karo noloshiisa gaarkaa inuu meelsan geyn karo danta guudna jiri karo guul kama horeysee noqon ruux garaadkiiyo caqligiisu guun yahay sharaftaada gaashiiyo ka ilaali gubashada gunnimaad ka sibantihiin iyoanuu suuqa kaa gadan waxay duunya goysiyo giniyaad ka weynow dalka ruux gilgili karaa ha ku raacin hayguud xisbi aanad garanayn inuu naarku goyn karo ha ku dooran gulufiyo reer hebel gumey iyo gobol kale xumayntii ninku jeerku ganac dhabay yaanu waana kuu gelin go-aankaaga kheyriya ha ku goosan dhiilada markuu guuxu kuu baxo sida geela hawdidin adoo geesi noqon karaa ummaddiisa geestiiyo ka ilaasho goonyaha gocandhada qabiilka iyo guri durun la haysfurin waxa qaranku kuu galo qabiilkuuma gooyee gacan iyo lug haysjarin dadku waa gargaar iyo galad lagu badhaadhe galad lagu badhaadhe garbahaad ku duushiyo baalashaada haysgooy kaga madhanna haysdhigan xilka garabka kuu sudan gundahaaga yuu tegin gara inaad qof tahayo adiga iyo gorayadu kala doorma garashada halkaasay ku gulaanataa maasadaas runtii maansadan garasho aada bay u qiimo badan tahay oo qof kastoo dhagaysta waa maanso wax badan ka dhaadhicin karis imisey kuu qaadatay markaa inaad diyaarisood qorto
inta badan maansada marka la tiriyo iyo waxaa ka horeysa dareenkeedu inuu kugu dhasho markaa dareen aad in badan ka fikiraysay in badan ku taabanayay in badan kaa dhex guuxayay ayaa markuu bislaado ayaad maansodii ama dee gabay waxaad ku sheegi lahayd ama khudbad ama waxaad unti dhoo markaad adugu wixii kaa soo go-o ee dareenkii kugu jiray kugu ururay kugu urureed ka fikirtad in badan ka seexan weyday uu soo qarxo ayaad maansada ka tirinaysaa markaa inta badan kolle waxaad muddo qaataa dareenkaas ee inaad maanso qortaa muxuu ahaye muddo wakti badan igamay qaadan markaa ma xasuusto xilli intii ay igu qaadatay laakiin waxaan xasuustaa un kolleyba iyada tirinteeda inay ka badnayd uun ka fikirkeeda iyo muxuu ahaye gilgiladkii aan la gilgilmayey muxuu ahaye dhibaatooyinka ku jira ay ka hadlayso
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada jabuuti inoogu soo diyaarisay islamarkaaba aynala socodsiinaysay wariyaha v o eda sagaal siciid faarax waxaanad ku dhegeysanaysaen idaacadda yada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa tahay cabdixakiim oo markana dhegaystayaasha waxaan kusoo dhaweynaynaa barnaamijkii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinna kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka dalka talyaaniga aan ku bilaabayaay garoomada samboolo iyo olombic stadium ee waddankaasi talyaaniga ayaa habeenkii xalay ah ciyaaro wacdara lihi ay ka dhaceen olombic ayaan ku hormarayaaye laziyo oo gurigeeda joogta waa magaalada rome ayaa yuventus oo u timid ciyaartu waxay isrogrogaanba sagaashankii daqiiqo isla gaareen eber iyo eber hase yeeshee ciyaartu sidaa kuma soo idlaan oo ciyaaryahan bawlo dibala ayaa goolkii guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta yuventus daqiiqadihii ugu dambeeyey ee ciyaarta sidaasina kooxda yuventus saddex dhibcood oo dirqa ayay kala noqotay garoonka olombic stadium ee magaalada rome oo tirino ayay farxad ugu hooyatay kooxda kubadda cagta ee napoli oo gurigeeda samboolo ku dheelaysana waxa ay ku bilaabatay ciyaar adag oo ay la ciyaartay kooxda roma hal gool iyo waxba oo kooxda naapoli ay la timid hase yeeshee waxaa laga keenay naapoli maxaa idiin geystay inaad gool naga dhalisaan afar gool ayaa loogu bedelay walow sagaashankii daqiiqo ciyaartu markii ay gaartay ee kooxda napoli gool labaad heshe sidaasina afar iyo laba lagaga badiyey waxa ayna kooxda kubadda cagta ee roma halkaasi ka qaadatay saddex dhibcood halka naapoli ay khasaarisay fursad ee horyaalka waddankaasi weli kusoo hogaamiso waxaana haatan kooxda kubadda cagta yuventus ay kusoo dhowaanaysaa naapoli oo kulan dheeri ah oo u dhiman yuventus haddii ay badiso ee hogaanka horyaalka waddanka talyaaniga kula wareegayso isbaal ayaa iyana ka badisay bolonio hal iyo eber ayaa lagu maray dhinaca iyo waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee newcastle united ayaa waxaay booqanaysa garoonka anfield ee magaalada liverpool waxaa layliyay kooxda kubadda cagta ee newcastle united macalinka banites waxauna kusoo noqonaya gurigiisii anfield ee uu guulaha ugu gaaray kooxdiisa liverpool waxaa laga xasuustaa koobkii champions leaga ee uu isimilan ka qaaday hase yeesee habeenkii xalay ahaa macalin banites farxad kalama soo noqon garoonka anfield laba gool iyo waxba ayaa lagaga soo badiyey ciyaaryahan maxamed saalax ayaa weli sidiisii uga xaragoonayo gooldhalinta horyaalka waddankaasi ingiriiska maalinba maalinta ka dambaysana diraya fariin ah kooxdii chelseyey haddii aad i dayseen sow haatan calulxuma idinkama hayso goolasha aan bidix iyo midig u dhalinayo adinkuna halka hoose aad joogtaan waa tahay maxamed saalax iyo kooxdiisu saddex dhibcood ayay halkaasi ka qaateen kooxda watford ayaa iyana hal gool iyo waxba waxay kaga badisay westboromo jalbiya tottenham hatisba ayaa iyana laba gool iyo waxba huddersfield town ku martay ciyaaryahanka hunson ayaa goolkaas labadaasi gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee tottenham hatisba ciyaaryahan harry kane waxa goola ma aanu dhalinin walow uu goolka labaad u dhigay ciyaaryahankaasi swan syria ayaa iyana guul heshay oo afar gool iyo waxba waxay kaga badisay kooxda westham united stoke city iyo southamptonna waa isku agdhaceen oo ebery eber ay ku kala tageen si taa la midana waxaa iskugu agdhacay kooxaha leicester city f c banmouth inkastoo natiijadoodu ay ahayd hal iyo hal burnley ayaa ka badisay kooxda everton oo laba gool iyo hal ayaa lagaga badiyey kooxda kubadda cagta everton goordhowna waxaa iska hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee brighton hof albion iyo arsenal oo guuldarooyin ka soo daashay islamarkaasina tii ugu danrayd bay ka soo qabsatay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo laba kulan oo ay la ciyaartay min saddex gool iyo waxba kaga soo badisay mid ka midana koob kaga qaaday la arki doonay halka ay iyada iyo brighton hof albion kala tagaan hase ahaatee kulanka ay taageerayaashu sugayaan waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo chelsea oo iyaguna fooda caawa isgelin doona waxaa lagu ciyaarayaa guriga kooxda kubadda cagta ee manchester city haddii laga badiyo chelsea waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo saddex kulan oo xiriira laga badiyo tan iyo intii uu macallinkan konte kooxdan laylinayay dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe oo mascado idila sidaa iyo nabadgel
waa hagaag dhegeystayaal xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamed mascada aynu intaasi kaga soo gudubno dhegeystayaal inta aynaan gabagabada iyo weliba dhinaca kaalmaha hoos sugaanta gelin waxaa naga xasuusanaya in barnaamijka wicitaanka dhegeystaa ee maanta caadiyan baad dhegeysan jirteen amaba aad ku maqli jirteen idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a si toosa u dhegeysan doontaan amaba life aad idaacadda toos uga maqli doontaan islamarkaana aad aragtidiina iyo weliba wixii su-aal aad qabtaan aad si toosa u soo wici doontaan dabcan iyadoo uu ku saabsan yahay islamarkaana toddobaadkan aan kaga hadli doono wadanka denmark oo dadka sogolotiga amaba ajaanibta sharciya cusub ku soo rogtay hamogaanina inaad barnaamijkaasi la soo xidhiidhaan islamarkaana aad goobta iyada aad kaga warhaysaan islamarkaana aad barnaamijka ku dhegaysataan haatanna aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa waxaa idinku soo maqanaa heesta nasiya iyo weliba fanaanka mursan muuse cumar
laygu dhehiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaa duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nuqul laygu dhahiyo nuskii laygu dhabiyo naftii laygu dheerarshaa duxurkii kalgacalkiyo naxwihii jacaylkiyo nahdii caashaqayga nasab iyo gobaaday nasri iyo gargaaray nagi iyo dulqaaday nabad iyo badbaado
waa hagaag codkaasi mursal muuse cumar ayaan kusoo gabagabaynaynaa iyo heeska nasiya guud ahaan idaacaddeenii dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa anigoo saare cabdi axmeda dhinaca barnaamij soo saaristana waa bashiir abikarteer iyo kulanti dambena nabadgelyo
nasiyay mar nuuraay nalka manka daaraay dud wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisaay siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay siibaan kugu nugulo waa waad igu dhex nooshahay nasiyay mar nuuraay nalka manka daraay dud wadnaha ku talo lagu nabay dhexdiisa siibaan kugu nugulo waad igu dhex nooshahay cawaawaadigu dhex nooshahay